masjidka faadimo binti rasuulillah oo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka banaadir islamarkaana qabyo ahaa muddo laba iyo toban sano ah ayaa dhammaystirkiisa waxaa dib u bilaabay culimada magaalada muqdisho oo kaashanaya dadka muxsiniinta ah qaybaha uu qabyada ka yahay masjidkan ayaa waxaa ka mid ah albaabada mutuleelada minaaradda qaybta weyseqaadka iyo musqulaha qaar ka mid ah culimada iyo dadka deegaanka ayaa ka codsaday dadka muxsiniinta ah in lagala qayb qaato dhammaystirka dhismahan masjidkan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto ahlukeyrka waxaan ka codsanaynaa anigoo ah wakiilkii masaajidka faadimo binti rasuul oo ay waqaftay hooyaday faadimo cabdi cabdiraxmaan anigoo ah geedi xuseen geedi waxaan idinka codsanaynaa baahiyahan qabno waxaa ka mid ah masaajidka waa ujeediin irdihiisii waa bannaan yihiin iyo daaqadihii iyo meeshii weysada iyo suuligii iyo tuubooyinkiisii korontadiina waa u baahan nahay hadduu ala yidhaahdo insha allahu tacaala munaaradihiina waa u baahan nahay waxaan iska codsanaynaa walaalayaalow markii horeba waadna caawinteen haddana inaad nala dhamaystirtaan hadduu ala yidhaahdo nahay masaajidkan wuxuu ku yaallaa meel fiican wuxuu ku yaallaa ceelasha biyaha wuxuu ku yaallaa xaafadda laydhaha midnimo sida shiikhuu idin sheegay waa afar boos oo gabdhahaas hadda afka lagu dhiftay ee haddaa la koran yahay ay maaragta ay gadeen waa la dhowaa lagu dadaalo waa la dhisay waxbaa laga dhisay waxbaa ka maqan waxa ka maqan waa mutuleel waa ka maqan yahay iyo shamiindadiisii waxaa ka maqan musqulihii waxaa ka maqan minaaradihii waxaa ka maqan korontadii waxaa ka maqan waxyaalo badan oo masaajidka ugu baahan yahay albaabadii waxaan rabnaa dadkiina muslimka ah oo ina muslin ah oo aan ahayn beel oo muslim ah waxaan rabnaa masaajidkan waxa ka dhiman in la dhammaystiro muslimkuna dhammaystiro saasaan rabnaa juhdi badan ayaa la soo geliyey waa lagu soo dadaalay baahidiisuna indhihiina ayaa maaragtay markhaati idin ah ooad ka arki doontiin shaashadda sidaa awgeed waxaan codsanaynaa dadka islaamka muxsiniinta oo dal iyo dabad ku sugan masjidka inaad ka qayb qaadataan albaabadii waa u dhiban yihiin masaajidka bannaankiisu ma salaaxna gudaha ayuu ka salaaxan yahay albaabadii baa u dhiman salaaxmadii bannaankaa u dhiman waxaa u dhiman rinjibaa u dhiman waxaa u dhiman mutuleelkiibaa dhiman waxaa dhiman korontadiibaa dhiman sidoo kale qaybta kore waxa u dhiman in maaragtay inta la wareejiyo la dhigo bangoona mayaa la yidhahdaa batuutadii kore in la saaro ayaa u dhiman waxaa dhiman qayb loogu talagalay dugsi qur'aan oo diinta lagu faafiyo waxaa dhiman boosoneerkii masqulihii waxaa dhiman sidoo kale weeseqaadkii ayaa dhiman intaasoo dhan baahiyahaas iyo baahiye kasii badan ayuu masaajidku qabaa walaalayaal dadka muxsiniinta oo ahlu khayrka oo hore oga soo qayb qaatay waxaan ka codsanaynaa oo ugu baaqaynaa khayrkaa weyn inay inay maaragtay ka faa'iidaystaan oo ay maaragtay sii dhammaystiraan horna waa oga qayb qaadateen haddana waa idinka rajaynaynaa masjidkan oo ku fadhiya dhul baaxad leh ayaa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka banaadir si ay ugu cibaadaystaan